إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dagaallo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka jubbaland ayaa shalay ka dhacay deegaanka diif oo ku yaala soodinbeenaadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya askarta maamulka puntland ayaa qarax lagula beegsaday magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisimo askarta dowladda federaalk iyo shisheeyaha ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa heshiis dhex dhigtay beelaha hartiyo coormale oo bilooyin ka hor in ka badan labaatan qof isaga dilay deegaan dhacaduleedka magaalada kismaayo qaar ka mid ah dadka ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ayaa ka hadlay tillaabada ra'iisul wasaaraha etoobiya ugu hambaliyeeyey ciidamadii etoobiya ee ka qayb galay dagaaladii kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii dhex maray soomaaliya iyo etoobiya qarax ayaa askar faransiisa waxaa lagula beegsaday gudaha dalka maali oo faransiisku duulaan ku joogo ra'iisul wasaaraha dalka suudaan ayaa iskuday dil ka badbaaday intaasi waxay ahaayeen qodobada warkeenna ugu doorkaroon u diyaargarooba isagoo faahfaahsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان waa tobanka bisha saddexaad ee maarso labada kun iyo labaatanka warkii oo fidsan dagaallo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka jubbaland ayaa shalay ka dhacay deegaanka diif oo ku yaala soodinbeenaadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya gelinkii dambe ee shalay ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar xooggan ku qaaday fariisimo askarta maamulka jubbaland ay ku lahaayeen deegaanka diif ee gobolka jubbada hoose dagaalkan ayaa in muddaha socday kadibna ciidamada maamulka jubbaland ayaa isaga cararay deegaanka ila wareedyo ayaa inoo xaqiijiyey in dagaalka ay ciidamada mujaahidiinta ku qaadeen deegaanka diif ay ku dileen saddex askari islamarkaana ay ku dhaawaceen laba kale oo midkood taliyo yahay gebi ahaanba waxaa diif gacanta ku dhigay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana aad u soo dhoweeyey bulshada ku dhaqan deegaanka kuwaasoo aad u tagbiirsanayay dagaalkii shalay waxay ciidamada mujaahidiintu ku soo furteen hub iyo sanad kale oo ciidan marar badan sidaan oo kale askarta maamulka jubbaland ayaa lagu weeraray deegaanka diif iyadoona khasaarooyin badan lagu gaarsiiyey askarta maamulka puntland ayaa qarax lagula beegsaday magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari wararka naga soo gaaraya magaalada boosaaso ayaa sheegaya in qarax lala beegsaday ciidamada maamulka puntland inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaas ku dhaawacmay laba ka tirsan ciidamada maamulka puntland ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisimo askarta dowladda federaalk iyo shisheeyaha ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose weerarka koowaad ayaa lagu qaaday fariisin ay askarta dowladda federaalka ku lahaayeen degmada owdhiigle ee gobolka shabeellaha hoose weerarkii lagu qaaday owdhiigle waxaa lagu dilay laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka iyadoona sidoo kale lagu dhaawacay mid kale weerarka labaad ayay ciidamada mujaahidiinta ku qaadeen fariisin ay ciidamada shisheeye ku leeyihiin deegaanka bariire waxaana la rumaysan yahay in dagaalkii xalay ciidamada shisheeye lagu gaarsiiyey khasaare xooggan walow aanan faahfaahin dheeraada ka helin wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa heshiis dhex dhigtay beelaha hartiyo coormalo oo bilooyin ka hor in ka badan labaatan qof isaga dilay deegaan dhacaduleedka magaalada kismaayo faahfaahinta warkaasi waxaa noo haya wariyeena cabdisamed cabdulaahi munaasabadanna u ahayd mid ballaaran ayaa waxa ay ka dhacday degmada bu'aale ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxayna gebagabo u ahayd dadaal in muddo ah uu kusoo jiray maktabka musaalaxada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaas uu ku doonayay inuu heshiis taariikhi ah ku dhex dhigo beelaha cormale iyo sidoo kale harti kuwaas uu ka dhexeeyey dagaal sababay gacanka hadal beelahan oo daris ku ah qeybo ka mida jubbooyinka ayaa waxa ay ku dagaalameen deegaano hoos yimaada magaalada kismaayo iyadoona dagaalkooda uu horinayay maamulka jubbaland ee uu hogaamiyo axmed madoobe beelahan ayaa intii ay dirirtu ka dhexaysay waxaa iska dishay dad labaatan ruuxa oo kasoo kala jeeda beelaha haddaba munaasabadan ayaa laga jeediyey kelimaad kala duwan oo gebagabo u ahayd colaadii in muddo ah soo dhex taalay labadan beelood ugu horeyntii waxaa halkaas laga aqriyey qodobadii laga soo saaray heshiiska waxaana aqriyey suldaan cabduqaadir suldaan maxamed suldaan ciise kow in shareecada islaamka loo celiyo wixii khasaare ah oo ka dhashay dagaalkii labada dhinac naf iyo maalba labo in la joojiyo deegaameynta sida ba dhisidda tuulooyin cusub ta qodidda waraha iyo ceelasha ja bixinta wadooyin cusub xa meeshii cusub ee la doonayo in la noolaysto waa in weli lagu soo wargeliyaa maamulka walaayada jubbooyinka kha qofka wuxuu leeyahay wuxuu noolaysto haddii loo fasaxo intaas kadib labada hoggaan ee beelaha harti iyo cormale ayaa waxay si wada jir ah u sheegeen inay dhaqan gelin doonaan qodobadii laga soo saaray kulanka
waxaan ballan qaadaynaa oo qaadanay inaan xabad damba dhicin oo qof islaam ku dhacda waxaan ballan qaadaynaa inaan shareecada islaamka garab u noqono xuduudda iyo ciidanka aan aruurinay waxaa taladeedu tahay aan ballan qaadaynaa inaan ku xoojinno islaamka cadowga guryahayaga haysanana aan kula jeensanno inaan birahole xabadayada ka bilowno deegaanka haddaan nahay xabadayada labada beelood baa xalag weeraray degmada biroole odayaashoodii iyo ciidankoodii gabdhahoodii caanaha ka daba sida ilaahay idankii inaad maqashaan baan rajaynayna waxaan ballan qaadaynaa walaaltinimada aad nala jeceshiin inaan qaadanno falilaahi alxamdu waxaannu in badan u soo celinaynaa oo aannu mahadinaynaa bacdallaahi walaayada jubbooyinka oo noo istaagtay oo juhdi dheer nagu samaysay oo maslaxaddeenna garatay annagana waa soo ajibnay kuma caasino waannu heshiinnay waxaannu ku heshiinnay qodobo dhowra oo aad ka maqli doontaan saxaafadda muxuu ahayn oo ay ugu horrayso khasaare kasta oo dhacda oo labadan beel kala qaara wixii hadda dhacay ha noqoto ama wixii dhici doona ha noqdo inay shareecada islaamka inaannu usoo xukun tagno in ninkii dhib sameeyo labadan beelle aan reer loo tiirinin oo muxuu ahayn isaga shakhsiyadiisa sharciga lagula xisaabtamo aan la dhihin hartiyan wax iyeeshay ama coormala wax iyeeli ayaanu micnaha ku heshiinay sheekh maxamed abuu cabdallah waa waaliga walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka wuxuu ka hadlayaa heerarkii kala duwaneed ee walaayadiisa u soo martay sidii beelahan ay heshiiska u dhexdhigi lahayd maalintii ugu horraysay ee la yimid degmada jilib waxaan xasuusannaa inaysan isi salaamin maanta waa laisla fadhiyaa ee waa laisla qoslayaa laakiin maalmahaas dagaalku cusbaa dhibaatadu ay cusbeed waxa weeyaan la isma salaamaynin la ismana bareydinaynin nin walbaba meel gooniya ayuu degay annagu aad iyo aad baan u naxsanayn dhibaatada dhacday weynankeeda iyo sida dadku ay u kala jeedaan bacda ilaahay subxaanahu wa tacaala markaan barinay dadka in badan la wacdiyey way isku soo dhowaadeen halkaasna waxaa ka dhacay heshiis horumar ah oo taariikhi ah oo lagu kala qaadayo ciidamadii xabaddana lagu joojinayo odayaasha marka alxamdulilah way baxeen deegaanadii bayna tageen si fiican bayna u hirigeliyeen waxa weeyaan dhibaatadii dhacday ciidamadiina way kala qaadeen xabaddiina way joogsatay isla markii ay baxeenba hooshii waa ay soo gebagabeeyeen shirkii labaad waxa uu ka dhacay deegaanka kismaayo u dhow ee qudus ee beerxana aaggeeda ah halkaasuu ka dhacay haddana laba lajnaa la qabtay labadii lajnana waxa weeye deegaanada oo dhan bay soo mareen si fiican bay dadka u islaaxiyeen aad iyo aad baanan uga mahadnaqnay juhdigii iyo dadaalkii weynaa ee halkaa ka dhacay sidoo kale sheekh maxamed abuu cabdallah waaliga walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa hadalkiisa kuusoo gunaanaday dardaaran ugu jeediyey labadan beelood isagoona u sheegay inay shisheeyaha dalkooda ka saaraan kaas uu u sheegay inay janno iyo raalli ahaansha allah ku helayaan marka nimanyahow ilaah halaga boqo isku dirka ha la iska daayo ummadda muslimiinta aysan xiqdi iyo xasidnimo iyo cadaawad yaan la isku qaadin gaalada ayaana laga rabaa inaan cadaawad u qaadno maanta waxa weye biroole iyo maanta waxa weeyaan meesha ay naga degan yihiin waad ujeedaay kudhaa iyo meel walba gaaladii baa degan qabiil maanta intuu issoo abaabulo dhahaya ree hebel baan nahay dhulkanagii gaalaha qabsatay waan iska dhicinaynaa waa waxa weeyaan waa waa ka saaraynaa ma aragno walaalayaalo marka marka ree hebel oo daris ilaa walaalkay waxa weeya dhulkan ka saaraya war dadkan muslimiinta dhulka ka saarine gaaladii waaweyneed oo ku ag fadhisa dhulka ka saar kudhaa ma dad muslimiina kaa haysta cabdibiroole ma muslimiin baa kaa haysata gaalaa kaa haysatay maa ka kicisid ahwa dadka muslimiinta maa u xog badan tahay marka ya dadka muslimiinta keliya maad u xog badan tahay gaaladana waxa weeyaan waa walaalaha miya mar walaalayaalow ilaahay aan ka baqanno ilaahay aan ka baqanno annagaa isku annagaa isku xoog leh ya annagaa isku xoog badan gaaladana waxaan waxaan leenahay waxa weeyaan waa waa- halkaasaa laga salaamaya ha wallaahi gaalada haddaad ku duushaan jannaad ku helaysaan ilaahay baad ku raalligelinaysaan laakiin dad muslimiina haddaad ka shaqaysid ku- ku duulaankiisa waa ku naar tegaysaa walaalayaalow insha allahu tacaala annagu ka wilaaya ahaan ka xaraka ahaan insha allahu tacaala waxaan ballan qaadaynaa cid allaale ciddii jabisa heshiiskaas inaan waxa weye gacan adag ku qabanno waa nagu ballan ilaahay baana nagu og insha allahu tacaalaana waxa weye waan ka dhammayn doonnaa heshiiskan ka dhacay degmada bu'aale ayaa imaanaya iyadoo bilihii lasoo dhaafay qeybo kamid a walaayaadka ay ka dhacayeen heshiisyo waaweyn oo ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhex dhigaysay beelo qaar soomaaliyeed oo walaalo ahaa kuwaasoo ay dirar dhex martay waxaana ka mid ah heshiisyadii la dhex dhigay beesha garre oo ay dirar kala dhexaysay beesha abgaal iyo sidoo kale kuwa eelaay qaar ka mid ah dadka ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ayaa ka hadlay tillaabada ra-iisul wasaaraha etoobiya ugu hambalieyey ciidamadii etoobiya ee ka qayb galay dagaaladii kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii dhex maray soomaaliya iyo etoobiya warbixin warkaasi ku saabsan waxaa noo haya waryahena cabdulaahi soomaali dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka etoobiya ay gumaysato ayaa si weyn u hadal haya tillaabo ra-iisul wasaaraha etoobiya abey axmed dhowaan uu ku qabtay munaasabad uu ku xuseeyo dagaalkii kun sagaal boqol toddobiyo toddobaatanki iyo toddobiyo siddeetankii dhex maray soomaaliya iyo etoobiya abey axmed ayaa munaasabadaasi ku sheegay in ciidamadii etoobiya ay xilligaasi dagaalka ku guuleysteen islamarkaasina ay hambalyo mudan yihiin wuxuu intaasi ku daray in buurta kaaramardha oo ku taalla duleedka magaalada jigjiga ciidamada etoobiya taalo looga dhisayo marka uu sidaasi leeyahay waxaa xusid mudan in dagaalkii ka dhacay kaaramardha iyo guud ahaanba dhulka soomaalida ee etoobiya ay gumaysato ay ku guuleysteen ciidamadii soomaaliya ha yeeshee aakarkii shisheeye kala duwan ayaa soomaalida isugu tegay oo ruushka iyo kuubaan ay ka mid yihiin taasina waxay keentay in ciidankii soomaaliya ay dib u soo gurtaan dadka ku dhaqan magaalada jigjiga iyo dhulka kale ee soomaalida etoobiya gumaysato waxa ay sheegayaan in maamulka etoobiya iminka uu sheegaya dadka in uu cadaalad yahay islamarkaasina waayadii hore etoobiya ay ka dhaceen dembiyo ay galeen maamuladii soo maray ha yeeshee asaguna iminka uu maamuladaas uun la mid yahay abiyo axmedna waxaannu leenahay waxa aad tidhi waxba kama jiro waad ku fashilantay ka laabo abolojes ka bixi arrinta ayadaa waad ku dhacday abiyo axmed arrintaa waad ku dhacday waad ku dhacday halgankaas wuxuu ahaa halgan soomaaliyeed oo soomaali galbeeda ayuu ahaa waad ku dhacday baannu ku leenahay ka laabo haddaad ka laabi weydaan farahaad kaga gubanaysaa gumaysaha waddanka haystay ilaa xaylazilaasa ilaa miririkh waddanka waa la gumaysanayey marka imika waa laga baxaa la isdhahaa oo etoobiya oo sinaan bay ku wada soconaysaa baa la isdhahaa inay sinaantii ku wada socotona uma ega waxay u eg tahay in la soo celiyey dhergigii iyo miririg in la soo celiyaad mooddaa oo noona cadimka sidaasina si soomaali u dulqaadanaysa ma aha marka waxaan leenahay abiyi axmed ha ka laabto ummaddan la baabi'iyeyna raaligelin ha ka siiyo dibna ha uga noqdo haddii kalese bood buu milix ku shubaan leeyanugu waxyaabaha moogtahay kontakastii hadda markaan ka hadlayno waa muhiim waxaan kale oo dhan waxaa aniga igala muhiimsan taariikhda hadda kaaraamardha buurta kaaraamardha dad qowmiyadoo waddanka nala sheegta oo waddanka nala leh oo axmaana la dhaho oo jigjigana la degan baa jira waxay dhaheen kaaraamardha taallaha laga dhiso macnaha waxyaabaha la dhahayaan idiin sheegaya dee taallada kaaraamardha laga dhisi yaa loo dhisi ma ninkii soomaali galbeed xuquuqdiisa raadinayay baa loo dhisi mise waxaa loo dhisi ninkii dursinayay etoobiya waxaa isbedesha madaxdeeda ee isma bedesho siyaasaddeeda la xiriirta soomaalida waxaana ka go-an in wax soomaali la yidhaahdo oo etoobiya ka madax bannaan aanay jirin iyadoo doonaysa in guud ahaanba dhulka soomaaliyeed ay qaadato islamarkaasina dadka soomaaliyeed la etoobiyaneeyo madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa aad waxa uu ugu dhow yahay ra-iisul wasaaraha etoobiya oo uu ku sheego in uu yahay nin nabadeed waa sida uu hadalka u dhiga e ha yeeshee abey axmed ayaa waxa uu qaadayaa tillaabooyin taa cagsigeeda ah waxaa xusid mudan in abiy axmed toddobaadyo ka hor uu internetka ku soo daabacay soomaaliya oo somalilan aanay ku jirin taa micnaheedu waxaa weeye in deegaanada somalilan la isku yidhaahdo ay etoobiya ka mid yihiin sida uu aaminsan yahay bilo ka horna wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda etoobiya ayaa waxa ay daabacday qariirada geeska afrika oo soomaaliya aanay ku jirin islamarkaasina islamarkaasina sawirku wuxuu muujinayey dalka etoobiya oo lagu soo faafiyey dhulka soomaalida halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qarax ayaa askar faransiisa waxaa lagula beegsaday gudaha dalka maali oo uu duulaan ku joogo faransiiska warkaas iyo war kale oo ku saabsan ra-iisul wasaaraha dalka suudaan oo isku daldil ka badbaaday waxaa nooga warramaya waryaheena salmaan axmed wararka ka imaanaya wadanka maali ayaa ku waramaya in qarax xoogan lala eegtay kolonyo ciidamo shisheeye ah oo ay hogaaminayso dowladda faransiiska ee duulaanka ku qaaday wadankaas maali muddo laga joogo sanado badan ee waxaana qaraxan uu haleelay mid ka mid a ee gawaari kolonyo ah oo ay saarnaayeen ciidamo faransiis ah ee war ka soo baxay muasasada warbaahineed ee zalaaqa oo ku hadasha afka jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin waxaa lagu sheegtay mas-uuliyadda weerarkan ee waxaana bayaanka mu'asasada ka soo baxay ay ku shaacisay in qaraxa uu si adag u haleelay mid ka mid a gawaarida ee ciidamada faransiisku ay wateen ee islamarkaana gaariga uu gebi ahaanba burburay waxaa sidoo kale ee bayaanka ka soo baxay mu'asasada warbaahineed ee zalaaqa lagu sheegay in dhammaan ciidamadii saarnaa gaariga uu qaraxu haleelay ay dhinteen ee taas oo muujinaysa awoodda uu qaraxu lahaa ee dabcanna mujaahidiintu waa ay sheegeen oo waxay ee, bayaan ku tilmaameen in qaraxu uu ahaa noocyada aadka u waaweyn ee loona diyaariyey oo loogu talagalay ee gawaarida waaweyn ee gaashaaman inuu boolbool u kala firdhiyo waxaad la socotaa cabdulaahi wadanka maali inay kusoo duuleen ee ciidamo uu hogaaminayo ee militariga faransiiska waxaana howlgalkaas ay shisheeyuhu soo qaadeen oo ay ugu magacdireen burkhaan ee uu dhibaato xoogan ee ku hayaa dadka muslimiinta ah ee iyadoona marar badan ee ciidamada faransiiska iyo guud ahaan kuwa shisheeyaha ee la socda ay tacdiyaad ee ka dhana ee dadka muslimiinta ah geysteen hase yeeshee waxaa si adag uga hortegaya oo dagaal ee kala soo horjeeda ee mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ee kuwaas oo ah farac hoostaga ee mujaahidiinta alqaacida ee maqribul islaam muddooyinkii u dambeeyey jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ee aad ayay u kordhisay weeraradeeda ka dhanka ah ciidamada shisheeyaha iyo kuwa maxalliga ee la shaqeeya ee waxaana weerarkan uu noqonaya kii ugu dambeeyey ee ay fuliso jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin islamarkaana si toos ah ay mas-uuliyaddeeda ee u sheegato ee jamaacadan dhanka kale wararka ka imaanaya wadanka suudaan ayaa ku horamaya in ra-iisul wasaaraha xukuumadda kumeel gaarka ee wadankaas uu ka badbaaday ee iskuday lagu doonayay in lagu khaarijiyo salaadii duhur kadib ayaa warbaahinta ee wadanka suudaan iyo kuwa caalamiga ah waxay baahiyeen war la xiriira in cabdallah xamduug oo ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda kumeel gaarka ee suudaan uu ka badbaaday iskuday lagu doonayay in lagu khaarijiyo kadib markii isagoo bartamaha magaalada alkhurtuum ee caasimada wadankaas ee maraya ee kolonyo uu la socday lala egtay qarax xoogan ee rasaas xooganna lagu furay ee ra-iisul wasaaruhu waa uu ka badbaaday ee khasaaraha ka dhashay ee qaraxaas iyo ee rasaasta la huwiyey kolonyada uu ra-iisul wasaaraha la socdayna ee lama shaacin ee hase yeeshee ee dowladda suudaan ee kumeel gaarka ah war ay soo saartay waxay ku sheegtay in weerarkan uu ahaa waxay ku tilmaamtay weerar argixiso oo lagu doonayay in lagu khaarijiyo ee ra-iisul wasaaraha xukuumadda kumeel gaarka cabdalla xamduug ee ma jirto ee sidoo kale weerarkan cid mas-uuliyaddiisa sheegatay ee ilaa ay haddana ee aad ayaa loo hadalhayaa dowlado ka tirsan caalamka gaar ahaan kuwa carabta iyo reer galbeedka ayaana cambaareeyey ee waxaadna la socotaa in wadanka suudaan ee tan iyo markii uu kacdoonka ee ka dhacay islamarkaana talada looga tuuray ee madaxweynihii hore ee cumar xasan albashiir kaasoo soddon sana inka badan maamulayay wadankaas uu wadanku ee lugaha la galay marxalad kumeel gaar ah iyadoona kooxihii mucaaradka iyo militarigii talada la wareegay ay ku heshiiyeen inay dhistaan ee xukuumad kumeel gaar ah xukuumadda hadda cabdalla xamduug uu hogaaminayo ee waxay qaaday tallaabooyin ee ka dhana dadka muslimiinta ah oo ay ka mid tahay in ay xiriir toos ah la samaysay ee maamulka yahuudda ee xoogga ku haysta dhulka muslimka ee filistiin waa taad la socotay in cabdilfataax al burhaan oo ah gudoomiyaha ee golaha sare ee suudaan uu wadanka uganda kula kulmay ra-iisul wasaaraha yahuudda benyamin netanyahu warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan dhegaystayaal waa naga intaa